waxaan horta marka hore waxaan idin leeyahay ilaahay sida khayrka le hayna waafajiyo waxaa halkan fadhiya mas-uuliyiintii wasaaradda warfaafinta iyo wasiirkii ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga ah maxamed cabdilaahi hawshaanu u soconnaana waa ballantii ahayd madaxweyne ku-xigeenku uu idiin sheegay inuu madaxweynuhu soo faray in marka safarka laga soo noqdo uu guddi idiin soo diri doono waxaa ka cabanaysaan dhegaysata sidii aynu shalay ku ballannayna idee hadal badan inaan ku celiyo looma baahnee dardaarankeennu waxa weeye kala dambaynta iyo dowladnimada iyo suxufinimada iyo shaqada laynaga doonayaa inay sideedii ahaato idinkana guddidaa uu madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku idiin ballan qaadeen ay idiin iman doonto ayaynu maantana ku ballansanayn hadalka badin maayo wasiirkan u dhiibayaa oo guddidii ka mid ah oo idiin warrami doono
bismi illaahi araxmaan iraxiim marka hore aada iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaan mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta bacda salaan sidayn dee la socono waxaa beryahan jiray muran xagga maamulka ah oo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee wasaaradda warfaafinta soo kala dhex galay arrintaasi nasiib wanaag madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo iyo madaxweyne ku-xigeenkuba oo uu markii dambe u xil saaray intaba si wanaagsan bay u galeen waxaana muuqata wada shaqaynta iminka wanaagsan ee ka dhexaysa mas-uuliyiintii wasaaradda warfaafinta ee markii hore muranka xagga shaqada iyo mas-uuliyadda iyo wada shaqaynta ku saabsanaa uu soo kala dhex galay waa kuwa iminka wada shaqaynaya wada socda iyagoo wada socda iminka madaxtooyada noogu yimaadeen taasi alxamdulilah halkaasay ku dhamaatay laakiin waxaa iyana soo baxay oo wasiirku uuna soo gaarsiiyey in dareeno iyo cabashooyin xagga shaqaalaha ay jiraan oo u baahan in la tixgeliyo arrintaana isagoo ka hadlayo madaxweyne ku-xigeenku markii uu idin arkay wuxuu idiin sheegay in guddi dowladda oo madaxweynuhu uu idiin soo diri doonaa inay jiri doonto guddigiibaan anigu iminka hore dhacwa aniga iyo laba wasiir oo kale oo arrinkiina dhegeysan doona cabashooyinkiina dhegeysan doona intaba waxaanu diyaar unahay inaanu dhegeysano wax alla wixii jirana aynu si wada jira u xalinaan u dhamayno halkan maanta waxaan idinku yimid maadaama aanu guddigii wada dhammayn iminka oo iminku shirkii aanu ka soo baxnay madaxweynaha inaan horta idin imaado idiin sheego in madaxweynuhu danaynayo in dareenkiina aanu dhegeysano annaguna aanu danaynayno idinkuna aada shaqadiinii si niyad sami ah oo wanaagsan oo professionalismkii hore laydinku yaqaanay ah inaad hawshiinii qaranka ugeotaan idinku shaqaale waxaa tihiin dowladeed arrimahan maamulka mas-uuliyiinta sarey ku dhex jireen tiina way dhamaatay marka idinku dee shaqaalanimadiinii iyo idinkoo ka duulaya iyo mas-uuliyaddiina shaqaalanimo horta inaad dee xilkiinii sidii buuxday ee awalba aad u gudan jirteen u gudataan dhinaca kale xagga cabashooyinka iyo waxaad tirsanaysaanna aanu dhegaysano aanu wax ka qabno sida ugu dhaksaha badan leh ugu wanaagsan ugu iskaashiga wanaagsan aynu uga howlgallo dhammaanteen aanu ka wada xalino sidaan maanta idinku yimid maanta waa sidaa waxaan idinku dardaaraya waxa weeye in aad idina hawshiinii gudataan muran dambe iyo hadallo dambe oo soo baxana aan loo baahnayn arrintiina inaad ogaataan ilaa ilaa madaxweynuhu inuu danaynayo in wixii dareenne ee jira aanu dhegeysano waxna laga qabto mas-uuliyiintii qarankuna iyagoo gacmaha haysta ayay idin hogaaminayaan oo idinku hogaaminayaan annaguna guddi waxaanu nahay madaxweyne soo magacaabay oo arrinkan idinla eegayna oo si wixii jiro o dhan ba idinka dhegeysayna marka waxaan idinka codsanaya inaad shaqadiinii si fiican sidii awal baa ugoyn jirteen u gudataan hadal dambe iyo muran dambena aanu soo bixin annagana naga dhursugtaan oo annagoo isku dhan aanu arrinkiinii wada galno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu